bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hawe si wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii aawa iyo daj waa been sabtiya bisha nofeembara waa lix iyo labaatan sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijku caawa idinkii baanaya magaalada laascano oo qodobadaad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah haddii uu yahay ceel shaksi leeyahay iyo haddii ay tahay ceel ama hay-adi qoday ama dawladi qoday ceel kasta oo qodan dadku ma kalena maanta waayo waxaan isku dayaynaa ilaah baa wax badbaadiya ilaahay haynaga badbaadiyo laakiin innaga dadaalaan lalaygu laynagu yidhi dadaalkii inaan ka dabayno oo qof kastaa wixii uu hayo ama dhaqaalo ama biyo ama cunto nooc kasta oo ama dawo nooc kasta oo hayaba inuu u furo xukuumadda puntland iyo guddiga abaaruhu ay weheliyaan culimmada iyo ganacsatada oo baaq gurmad ka soo saaray xaalka abaareed ee puntland iyo dadka iyo dunyada ay saamaysay horta baarlamaanka soomaaliya hore waa kala tegey wuxuu ku mashquulsan yahay doorashooyin iyo inay mathalan soo dhaabtaan laakiin waxaan la yaabana baarlamanka puntland oo abaarta hoos joogtay oo wadan oo meeshii jooga oo aan ka hadlay oo aan dareeman siyaasadaha
xilligan adag ee abaarta iyo biyo-la-aantu ay ka jirta soomaaliya oo dhan oo madax siyaasadeed oo dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedada ah lagu eedaynayo malaayiin doolar inay ku bixiyeen dhaalowsh iyo musuq maasuq la xidhiidha doorashada iyo dulxulashada baarlamaan doorashadii madaxtinimada soomaaliya oo mar saddexaad dib u dhacday waxaa kaloo barnaamijkan caawidajir dhegeystayaad ku maqli doontaan wasaaradda horumarinta haweenkii arrimaha qoyska ee puntland oo maanta garowa ka dahfurtay olole lix iyo toban maalmood soconaya lana xidhiidha ka hortagga taxadiyada haweenka hay-adda maaraynta masiibooyinka u qaabilsan puntland ee hadma oo garowga kusoo gebagabaysay tababar la xidhiira isbedelka cimilada qodobadaas iyo qodobo kaleo xiisa badan barnaamijka caawa iyo dajir ee dhegeystayaal ku maqli doontaan anigu cabdi cumar geediya ayaa idinla socoteynaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya magaalada laascaanood ee u diyaar garoob mar kale iyo barnaamijkii aawa iyo dajir waxaan ku bilaabanaysaa qodobadaba ku dhegaysanayseen kulan wada jira oo ay qabteen xukuumadda puntland iyo guddiga abaarahda ayna ka qayb galeen culimmada iyo ganacsatada puntland ayaa looga hadlay xaalka abaareed ee deegaanada kala duwan ee puntland taas oo si ballaaran u saamaysay dadka iyo dunyadaba kulankaasi wadajirka ah ayaa laga soo saaray baaq ku saabsan sidii loogu gurman lahaa loogana qayb qaadan lahaa taakulada dadka ku tabaaloy abaarta dhinaca kalena wiiqday xoolihii dadka reer guraagahi ay dhaqan jireen madaxdii dowladeed ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camir cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixintan soo socota nooga diyaashay inuuna soo jeedin baaqan oo ahaa mid ku wajahan sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ayaa waxaa si wada jir ah u jeediyey dowladda puntland culimaudiin iyo ganacsatada puntland kulan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada dowladda puntland ayaa waxaa ugu horreyntii saxaafadda la hadlay sheekh cabdiqani qorane oo ka mid ah culimaudiinka gurmadka abaaraha samaynaya isagoo ummadda muslimiinta ah ugu baaqay inay ka qayb galaan gurmadka loo samaynayo walaalahooda dhibaatada abaartu ay hayso waxaynu halka kan ummadda soomaaliyeed dadka muslimiinta ee arkaya iyo reer puntlandba ugaga soo jeedinaynaa baaq ku saabsan badbaadin la badbaadinayo dadka reer puntland oo ay ku dhufatay abaartii ugu xumayd ee soo martay abid ee xaaladda lagu nool yahay waa mid gaarsiisan in duunyadii ay sii dabayar tahay dadkiina loo baqayo waxaynu doonaynaa inaan meeshatan ka caddayno xanuunka aynu ka xanuunsanayna arrintaa iyada ah in laisu wada taagay oo aan loo kala maqnayn dawlad shacab ganacsato qaybihii kala gedisnaaye ummaddu ay ka koobnayd loona wada heelan yahay sidii wax looga qaban lahaa sidaa darteed baan ugu wada baaqaynaa dhammaan inta codkeenna uu gaarayo iyo intii waxa weeye ii sheeg xogteenna ay u tibaado inay ka qayb qaataan gurmadkaas aynu doonayno in lagu dabaqabto oo lagu caymiyo dadkaa dhibaatadu ay ku dhufatay oo weliba u badan reemiyiga oo xoolihiina ay dhaafeen haddana naftooda iyo halista ay ku jirto sheekh maxamuud xaaji yuusuf guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraca galowe oo isna hadlay waxa uu ka dayriyey xaaladda hadda ay ku jiraan dadka reer guuraaga ah iyo sida ugu habboon ee muslimiintu uga qaybgeli karaan in dadkaasi loo gurmado dadku awal roob baa la sugayey rajaa la qabay xoolihii ha baxeen laakiin cid walba waxay islahayd roobkibaa idiin da-ayahoo ayaama kadib xaaladdu waa xalismaysaa waktiga hadda markuu dheeraaday hal mar ayaa wax walba ee maxaan ku rahay isla dumayay sida naloo sheegay labadii asbuuc ugu dambeeyey taqriiban xoolihii kala bar ama wax ku dhow ayaa dhintay ee gobolka ee bari ee meelo ka mid ah gobolka karkaar gobolka ee sanaag ee gobolka sool weliba meesha iska galaan labadaa gobol gobolka ee mudug ee koonfurtiisa bari iyo maxaan ku rahay barigiisa qaybo ka mid ah gobolka nugaal koonfurtiisa iyo barigiisa qaybo ka mid ah dhib weyn baa jidha dadkii waxaa isugu darmaday xoolihii oo dhammaaday ee haraad cunto la'aan dadkii oo ee, roob sugayey oo awal nina usan diyaar garoobin xaaladdu runtii waxay maraysaa meel khatar ah maanta waxay taagan tahay runtii ee, yaa maali jiray ee soomaalida markay odhan jidhay aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa kuwa isu gurmada man faraja canku mu'minin kurbatan faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama waa maalintii nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam dirhamun sabaqa mi'ata alfi dirham hal dirhan ayaa wuxuu ka hor ka qaalisan yahay oo ka ajir badan yahay boqol kun oo dirhan maxaa yeelay waa hadda xaaladda lagu bixinayo maanta toban qof- hal hal doolar qofkii bixiya waxaa laga yaabaa qof haraadnaa inuu ku badbaadiyo mid gaajaysnaa inuu badbaadiyo dumarkii carruurtii baa le'anaysa dumarkii baa le'anaya waayeelkii baa magaranaysa le'anaya dadkii ee, xaaladdu meel adag bay runtii maraysa marka guud ahaan baaqa iyagu waxa weeye cid walba dibad iyo gudaba yaan waxba lala ballaqbaxayn qof walba intuu heli karo wax allaale hala gurmado kii doolar heli kara kii ka badan heli kara kii kiilo heli kara kii mara heli kara waxaan loo baahnayn ma jiraan gudoomiyaha rugta ganacsiga puntland ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan waxaa marka waajibina ku ah inaan ka qayb qaadanno sidii loo badbaadin lahaa oo gacan fiican looga geysan lahaa oo maanta waxa weeye waa guntifur wax la kala jeclaysanayaa ma jirto qofku hadduu mar bixiyo mar labaad waa inuu bixiyaa hadduu mar labaad bixiyana mar saddexaad wuu si- waa inuu bixiyaa dadka ilaahay hantida siiyey waxa loogu dhiibay waa imtixaan waana lagu eegayaa sida uu walaalkiisa baahan ugu naxariisto waana maalintii loo baahnaa waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada way dadaalayaan laakiin dadaalkooda inay laban laabaan oo maanta nin kasta xoolihiisa bar bixiyo sidii ummaddaas loo badbaadin lahaa walaalaheena dhibaataysan caafimaad darradu hayso biyo la-aantu hayso een, gaajadu hayso hoy la-aantu hayso xoolihii ay ka dhammaadeen waxaa la rabaa in gacan fiican la siiyo waxaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadan doontaan oo aad eh, gacan ka geysan doontaan ugu dambayntiina madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland ahna ku-simaha madaxweynaha injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey oo ugu dambayntii hadlay ayaa sheegay in markaa loo baahan yahay in si wada jir ah looga qayb galo gurmadka samata bixinta dadka abaartu ay saamaysay isagoo ugu baaqay hay-adaha waddanka ka howlgala inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga qayb galaan samata bixinta dadka abaartu saamaysay waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan بسم الله الرحمن الرحيم آه، دمان وادن سلام يا سلام كبعدي ما أنت أو تاريخ دو أي تهي لحية الله باتنك بشا نوفمبر وشدد عن نوقبر إنه آه، والصحافات كان أما باقا آه، والله بقى يبود بأقومهم سن قيبت هوري وحان عالمك meel kastuu joogo ba tusaynaa in puntland ay u midaysan tahay ee, hawshan dhibtan haysata ee, guud ahaan reer puntland een, ee, isla markaana ujeeddada labaadna waxay tahay isbaraarujin qof kastaa meel kastuu joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel kastaba inuu ee, aqoonsan yahay ama ku wacyigashan yahay maanta wax lala hadhaayo inaanay jirin taas aawadeed waxaan leeyahay sida culimmada iyo ganacsa guddoomiyaha ganacsataduba u sheegay ilaahay eh, ducadoodii haynoo aqbalo isaga qaadiru qafuururaxiime abaartanna aaran allah inoogu bedelo colaadan iyo dhibtanna ilaahay nabadgelye iyo barwaaqiya bashbash hainoogu bedelo runtii waa man riyooday waxaan roob baan ku riyooday ha- habeen horey hayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanu riyadayda in badanna waa tuugna ilaahay ummadoo dhanna waa tuugaysaa ilaahayow naga aqbal aduun baa aqbali kara aduun baa dhibtan iyo walwalkan iyo qaxarkan haysta adaan naga saari kara intaa kabacdi een, eh, waad ujeedaan meeshan waxaa ku midaysan dowladdii eh, culamaauddiinkii ganacsatadii iyo shacabkii reer puntland baa u midaysan eh, ku wada taagan ujeeddadaan isu taagnayna waxa weeyaan hawshan iyada ah inaanu ka midaysannahay qof kastaa barta uu joogana wixii uu qabtaay inay noqonayso wax ummadda faa'iido u ah waxyaabo fara badan oo dhowrkii maalmood ee soo socday oo shirar ah oo aanu eh, wada haysanay wada lahayn baa jirtay go-aanna waxaanu ku gaadhnay waxyaabaha qaarkood sidii ay wuxu socon ji- u socon jireen marnaba inaanay u socon bal marka ugu horraysa sidii wasaaradda arrimaha guduhu horey ay idinku caddaysay biyaha biyo ka qaalisan eh, booyadii boqol dollar n insha allah ma dhici doonto waxyaabo fara badanoo aanu ku sahlayno inay arrintaasi hirgashana waanu samaynaynaa fakarka labaad wuxuu ahaa meelaha qaarkood ama bedidooda boqolkii siddeetan iyo shan biyuhu inay konton dollar ay noqdaan sababaha aan uga dhignay taas waxay tahay baahida taagan iyo ceelasha oo dhammaantood ama dawladdu ay qoday ama dawladdu habkii loo qodayey iyadu mas-uul ay ka tahay oo ke- ay keentay heedhabaha qodeene marka maadaama ay caynkaa tahay maanta ceel la kala leeyahay Eh, ma jirto haddii uu yahay ceel shaksi leeyahay iyo haddii ay tahay ceel eh, ama hay-adi qoday ama dawladi qoday ceel kasta oo qodan dadku ma kalena maanta waayo waxaan isku dayaynaa ilaah baa wax badbaadiya ilaahay haynaga badbaadiya laakiin innaga dadaalaan laygu laynagu yidhi dadaalkii inaan ka dabayno oo qof kastaa wixii uu hayo ama dhaqaalo ama biyo ama cunto nooc kasta oo ama dawo nooc kasta oo hayaba inuu u furo oo ku soo dhoweeyo oo la doono kuwa tabaalaysan sidii horeba loo yidhi dee ummadda dhaqaalaheeda lafdhabar waxaa u ahaa xoolaha n nololla iyagaa u ahaa haddii xoolihii baxaan oo sida la sheegaya hadda in ka badan boqolkii lixdan ama toddobaatanba ay already eh, dhammaadeen iyadoo sidii caadadu ay ahayd afar shan bilood oo dambe yani ay ahaanayso eh, roob in la sugo wixii xayska ka baxsan xays baa daa laygu yidhi eh, hadduu doo dhinaca ilaahay deeqiisuna waa furan tahay laakiin sida caadadu aynu ka hadlaynaa dhinacan xeebaha ayuu ka da-a mid khayr qaba allah inooga dhiga laakiin caadada waxa weeyaan shan biloodoo dambe biyo la-aantaas wixii ilaahay keenan ilaahay waa ka baryanaa dadku aad buu u tuugaya marka maadaama culaysku uu badan yahay in qof waliba culayska eh, uu la wadaago walaalihii ayaa loo baahan yahay waxaan leenahay eh, ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba abaartan cid soo martay ma ay jirto runtii Eh, daba dheer baa laga sheekaynayey badiba abaar mar keliya dalkii ku wada habsata eh, waa markii ugu horreysay afar shan lix bilood waxaweyaan february baan xusuusnaa intii ka dambeysay inta shir ee laysugu yimi iyo inta baaq ee dowladda puntland ay soo saartay dadaalku waa meeshiisa laakiin wax kasta oo la qabtay oo horey loo soo qabtay wax ku filan maaha maalinba maalinta ka dambaysa culayskuna wuu sii badanayaa baahidu way sii badanaysaa dhimashada xooluhu waa badanayaan dadkiibaa iminka laga baqsan yahay runtii inay eh, yacni dhimashadoodii ay bilaabaan shalay eh, nin ganacsadaa wuxuu yidhi anigoo laascanood ka soo socda waxaanu aragnay inuu gacanta taagayo aan hadliba karin biyihii aanu haysanay ee ku jiray quraaradahaanu isugu eh, isugu dardarra ilaa xadkaasay gaarsiisan tahay arrintu marka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland waxaan u sheegaynaa eh, hawshan haddii aan loo kicin oo midnimo iyo walaaltinimo iyo islaamnimo iyo nooc kastaba haatee aan loogu kicin way adkaan doontaa inaynu xal u helnaa waxaan u sheegaynaa hay-adaha nala shaqeeya ee dalka ka shaqeeya sidii hore aad waxu manage garayn jirteen marnaba ha sugina waxaa dhacda marmarka qaarkood inaad tahdaan eh, baahidan yar waxaanu haynaa meel hebla oo meel hebla maxaan ahayn ma siinayno hay-aduhu diyaar haw ha u diyaar garoobeen meesha ay ku astayso dawladdu because dawladdaa og baahida haddii maanta aad sha- maanta u keentay qoladan oo ay laba maalmood sii noolaan karaan dawladdu waxay u duwaysaa oo siinaysaa dhaqaalihii meesha maanta khatartu ay ka taagan tahay waxaanu leenahay hay-aduhuna dawladda ha la shaqeeyeen hay- eh, muxuu aha wasaaradaha eh, hay-adaha qaarkood la shaqeeyana waxaanu leenahay wixii cillada in dawladda aada la soo eh, aada la soo kaastaan madaxtooyada waxa weeyaan tallaabo cad baa laga qaadayaa hay-adahana horena waanu ugu sheegnay iminkana waanu sheegaya wasaxaafadeedkana waanu ugu sheegaynaa sidii hore marnaba ha ku tiragelina waxaa wa- meesha taagan tahay nolol iyo geeri oo geerida hadda loo dhaweeya xoolihii oo- oo reydi ay geerida u dhiyihiin waxaan leeyahay intii shirka soo qabatay intii ka soo qayb gashay inta eh, joogta iyo intana maqlaysaba aada iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa Do- do- eh, roob doontana n oo had iyo jeer wasaaradda eh, cadaaladdu n ay runtii ku eh, ay iclaamiso roob doontan ha la yimaado ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa mid khayr qaba waan hubaa qunuudii iyo roob doontii maalin walba waa socotaa salaad kasta oo subaxoo la tukanayo maqribka waan arkaa mar walba waa taaganta ilaahay waxaan leeyahay ilah waa nagu qadin adaa minku weydiisanaynaa adaa awoodaa leh hay-ad baan lahayn dawlad baan lahayn eh, waad ka sheekeen madaxweyne markuu ka sheekeynayay cabdiwali wuu yidhi muxuaha webiga mississippi baa hoos u degey maraykan oo dhan baa girgishay maogta intuu biyihiisa hoos u dhaceen maantana inagu goojo biyaa baynu ka hadlaynaa marka min fadlakum waxaan idinka codsanayaa ha loo kaco ha loo gurmado weliba qolooyinka dibadda jooga waxaa laydinku qaylinayaa waa ummaddiinnin weeye waa reerihiinni cid kale maaha waxa weeyaan kuwiina wax soo tara oo ummadda soomaaliyeed wax soo tara oo reer puntland gaar ahaan maadaama ay tahay meesha dhibta ugu faraha badani ay haysato waa colaad waa abaar waa doorashooyin waa nooc kasta dhibi hadday jirto runtii maanta waana dhex taal laakiin ilaah baa nuu leena mar walba waxaan leeyahay ummadda sooma ee reer puntland isku tashato aada iyo aad baan idinku mahad celinaa wabilahi tawfiiq baaqan ay maanta dowladda puntland soo saartay ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo maalinba maalinta kasii dambaysa ay xaaladdu kasii darayso deegaanada miyiga ah cabdixakiin xuseen xasan raadiyow daljir garowe warbixintaas waxaanu diyaarshanona soo jeedinaya weliya cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan suudiya daljir ee garowe waagaag doorashadii madaxtinimada soomaaliya oo ku mudaysanay soddonka bishan aynu ku guda jireen nofembar ayaa mar saddexaad dibdhac soo wajahay kadib markii uu idlaaday xilligii talagal ee loo madlanaa inkastoo weli guddiga doorashada iyo dhinacyada ku lugta leh doorashada aysan si rasmi ugu dhawaaqin xilliga kama dambaysta ee qabsoomidda doorashadaasi madaxweyne misna waxaa humantiya jiritaanka dib u dhacaasi waxaana ka dhiman afar maalmood oo keliya xilligii doorashada madaxweynaha kumana fila doorasho la qabto waxaana weli qabyaa baarlamaankii wax dooran lahaa hadal hordhaca oo ergay qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya baasiter kitin oo uu siiyey warbaahinta dibadda ayuu ku sheegay jiritaanka dibdhacaasi isagoo carabka ku dhuftay filasho doorasho dhacdaah inay qaadan karto bartamaha bisha soo socota ee disembar dhinaca kalena eedeymo xoogan ayaa loo jeedinaya madaxda siyaasadeed iyo dhinacyada ku lugtala doorashada eedeymahaasi oo salka ku haya musuq maasuq iyo laalushbixin laga sameeyey xulidda xildhibaano iyo doorashadoodaba haddaba adinkoo goordhow maqli doonaa eedeymahaasi marka horeetay la dhegaysta warbixintan ku saabsan hadalka wakiilka qaramada midoobay ee dubdhaca doorashada waxaana inoo diyaarshay inuuna soo jeedinay weliya xasanaydka michel ketin wakiilka gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan doorashada madaxweynaha soomaaliya aysan ku dhici karin wakhtigii loogu talagalay oo ku aadan arbacada soo socota michel ketin ayaa waxa uu tilmaamay in doorashada madaxweynaha soomaaliya qiyaas ahaan ay dhici karto shan iyo tobanka bisha soo socota ee disembar islamarkaana dib u dhac baarlamaan ah uu ku yimid doorashada madaxweynaha soomaaliya wakiilka oo wareysi siiyey barnaamijka focus of africa ee b b c da ayaa waxa uu sheegay ka hor doorashada labada afhayeen in loo baahan yahay in lasoo doorto tirada ugu badan ee xildhibaanada aqalka hoose Absolutely. There's a lot of planning going on. What is likely to happen is that once something like two thirds of the lower house members have been elected, then there will be an announcement as to the timetable for the election of the two speakers, in fact, upper house and lower house, and the deputy speakers, and the timetable for the election of the president.
saddex meelooda laba meelood oo ka mid ah baarlamanka aqalka hoose waa la doortay waxaana xigi doona in la shaaciyo wakhtigii loogu talagalay afhayeenka labada aqal ku-xigeennadooda iyo sidoo kale jadwalka doorashada madaxweynaha ayuu yidhi ketin Unfortunately, this whole process has been characterized by slippages. The latest determination was that the president should be elected by the 30th of November. Well, that's three days away. That's not going to happen. My best guess is that it'll happen by about the 15th of December. But I think the maximum number of MPs for the lower house need to be elected before the competition for the speakers goes ahead, even if the announcements of the qiyaasteeda ugu fiican waxay doorashada madaxweynaha qaadanaysaa ilaa iyo disembar shan iyo tobankeeda waxaan u malaynayaa tirada ugu badan xubnaha aqalka hoose in loo baahan yahay in la doorto ka hor tartanka afhayeennada ayuu yidhi danjire michel ketin doorashada soomaaliya ayaa bilba bisha ka dambaysa dib u dhac uu ku imanayay wax- waana markii afaraad ah oo la shaaciyo in ay dib u dhacdo in uu dibdhac uu ku yimaado doorashada soomaaliya warbixintaas waxaan u diyaariyay inuu soo jeedin weli xafnay kala ku sugan stuudiga Daljir ee Boosaaso dhinaca kale doorashadaasi ee dhinacyada ku lugta leh ayaa loo tirinayaa eedeymo xoogan oo ku saabsan habka wax loo maamulay iyo isdabamarin baahsan oo lagu tallaabsaday kana yimid madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamuladaba eedan ayaa timid kadib markii meelo kala duwan oo xulidda baarlamaanadaasi labada aqal ee federaalka iyo doorashadoodu ay ka socotay lagu sameeyey faragelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale lana xoogeynayo in madaxda siyaasadeed ee dalku ay malaayiin dollar ku bixiyeen wadiiqooyin musuq maasuq iyo laalush bixin la xiriirta xulidda baarlamaanka iyo doorashadoodaba arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli soomaaliya oo dhan ay ka jirta xaalad bini aadannimo daran kadib markii ay ku dhufteen dalka abaaro xoogan dhulkiina uu xaalaf noqday biyola-aan baahsanna ay soo wajahday dad iyo dunyaba dhinaca kale madaxweynaha xilhayntiisa dastuuriga ay dhammaatay ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu ay bixisay deymo badan oo soomaaliya lagu lahaa taas oo fasiraado kala duwan laga bixiyey haddaba weriye jawaad faarax aadan oo ku sugan suudiya dal jiray gaalkacyo ayaa arrinkaasi musuq maasuq ee doorashada iyo hadalka lacag bixineed ee xasan sheekh maxamuud ku hadal wadaajiyey laba siyaasi oo kale ah cabdiweli maxamuud gurey iyo sidoo kaleeta siyaasi abshir cali qoon oo ku sugan dalka dibaddiisa waxaana marka horete uu weydiiyey iyadoo xilliga soomaaliya ay ku jirto xaalad adag oo xagga abaarta ah ma suuragalba in la bixiyo deymihii lagu lahaa soomaaliya mise waa hadal siyaasadeed oo u socda ololaha doorashada waxaana jawaabta ku horeeyey abshir cali qol dareenka soomaaliya oo ku aadan musuq maasuqa xildhibaanada iyo siyaasad xumada iyo ku aadan waktiga abaaraha iyo ummaddu ay jibasan tahay waxaan aada iyo aada uga rumaaday oo dareenkaya geliyey in ninka xilku ka dhammaaday madaxweynihii hore soomaaliya waktiga gobolada somalilan iyo puntland oo abaar dad iyo duunyada dad dowladii horeysa dadkiina khatar ku haysa cudurro gurugud wadanku taagan yahay uu u baahan u baahan yahay gargaar ilaahay iyo gargaar aadane intaba inuu yidhaahdo waxaanu bixinay haddaanu soomaaliya nahay lacagihii lix iyo labaatanka sano lagu lahaa ayaanu iska gudnay isagoon caddayn inta uu baxshay meesha uu ku baxshay meesha uu ka baxshay isagaan caddayn inuu yidhaahdo hadalkaasi wuxuu aniga aan aad u dareeno inuu yahay hadal xagal daacib ku ah dadka masaakiinta ah oo abaarta hayso hadal khatar jirin kara in dowlaha islaamka ay usoo gurman lahaa oo asiin lahaa ay dib uga deersadaan soomaaliyana u arkaan dowlad isku fulan oo islamarkaa dowladkiina iska bixi dadkeedana kula qargaraysay marka waxaan oran karaa horta hadalkaasi hadal waxa weeye dadkii ka jawaabi lahaa horta baarlamaanka soomaaliya hore waa kala tegay wuxuu ku mashquulsan yahay doorashooyin iyo inay markabaa soo dhaaftaan laakiin waxaan la yaabana baarlamaanka puntland oo abaarta hoos joogto oo wadan oo meeshii jooga oo aan ka hadlay oo aan dareeman siyaasadaha waxa ay meesha u joogaan baan gara wadahay
waayahay cabduli cabduli maxamed gurey isla su-aashaas adiina ku weydiinaya in dhibaatada hadda abshir ka sheekeynayo oo taala madaxweynaha soomaaliya uu yidhahdo lacagtii soomaaliya lagu lahaa deynta oo dhan baanu bixinay oo lalaba yaaban yahay oo dee soomaaliya lacag deynteeda lagu gudi karo halka ay soomaaliya kasoo gashay maxaad adigu ka oran lahayd kalley su-aashaan waxaan filaya inay ku salaysan tahay arrimahan aad leedahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh iyo tilajkii uu baxshay iyo lacagaan baxshay oo ka hadla abshir dadwasa maanta ka taagan soomaaliya ama ha ahaato midda loo saameynayo nabada ama midda loo saameynayo abaaraha oo aynula soconno dhibaatada ay u geysatay soomaaliya geli ahaanba siiba puntland oo hadda dareenka ka socda mid weyn yahay runtii wax laga naxa weeye in ummadiina waa gargaar bay ka faysaa dawladdu in ay tiraahdo dhaqaalaan bixinay dayntaan soomaaliya ka bixinay runtii wax laga naxa weeye hadda moodaa waxay u guurslanaysaa dad fara badan oo sida uu sheegay abshir soomaalida wuxuu u qoodayn lahaa dhaqaalaha isaga hadda kolle waa la soconaa anigu runtii dadkaan reer puntland waxaan aaminsanahay wax weyn inay qabteen ay ku qabteen marka la fiiriyo dadka shacabka infact waxyaala fara badan bay qabteen olala fara badan bay ku jiraan fadyo waa ujeeda dawladdu oo ay fariisanayso xuntiina ay naftagoodu qaab ku dirayaan balse waxaa waan u qaatay in maaragtay hawsha lasii bariyo inay ujeedadu tahay dadkaa dhibaataysan iyo waxaas aan ujeedaan oo iskalayn inay u baahan tahay gudib gelin fara badan inay qulooyinkan ama biyadu ha ahaato puntland ama ha ahaato wabciga jinaayada ka turjumaya in hawsha intaa laga ballaariyo mana aan aaminsan inay keliya ku tahay arrintaan gaar dadka waddanka gudihiisa jooga waxaa runtii baaqaan waxaan jeclaha inaan la qaybsano dadka diasporada oo meel walba jooga oo ku abtirsada ku abtirsada soomaaliya sidiiba goboladaas puntland ina wixii dadkaan ay ufili karaan ay ufiliyaan taasaan uga aanfilaya inay tahay dowladda ugu weyn waxaana qaba waxyaabahaan hadda xaasan inay irin noqoto taan umalaynaya de waxaana lagu mashquulsan yahay hadda soomaaliya dan leedahay haddana waxaa lagu mashquulsan yahay aan umalaynayo
waya waya abshir baan siinaya abshir horta waxaa isweydiin mudan soomaaliya horta lacag ay deyn isaga bixiso ma haysataa dowladahan
waa su-aal fiican wey jamaal horta runtii soomaaliya dowladdii jiday oo warshadaha iyo wax walba imkaaniyaadka iyo wadanka wada maamulka ee dowladda iska tusmid oo lacagteeda waxa ku rafaaqan lacag iska daa jiriif ama xisbigaan isagu lacagta ay kufsanaya aynu ognahay dadka ay soomaaliya ugeystay afarta sano hadda ay joogeen waxay iyaga iska waxay ka baxshaan waxay iyaga doontaan maaa waxay gadeen badihii waxay gateen gabdhihii waxay gateen dhulkii wax ku haray ma jiraan waxaan aada iyo aada ula yaabay soomaaliya maanta in xeerkaa maray soomaaliya xataa markii lagu jiray gaburka oo ay hogaamiyey kooxeedyada haddii mid beesheeda mid kale kadib hadi jira laakiin xasan shiikh oo wax allaala wuxuu doonaa ku hadlaya aynaan maanta oran karin waxaasu soomaaliya u qabtay inuu maanta yidhaahdo shir qaran baan dib isugu yeerayaa waxaana ka talinaynaa dawladda dharanaysa wixii ay qaban lahay dadkii odhan lahaa meyer xasan afar sanaa joogtay waxaa la yidhi dawel khayrka dhigaama maa ku fadhiyo wixii aada maanta ku talinayso adigu maad soo qabato inta afar sanaa aad kargahaysa haddaa tarajaraad soo noqdo waxaad xasana kusoo noqonaysaa oo kuu yaal waxaad qabatay dadkii odhan lahaa aniga waxaan ka leeyahay dadki waxa weye maanta puntland baa federaal ii orisay oo sideed toban sano dhisnayd iyadaa ninkia markaa jooga baa soomaaliya madaxa u qaban jiray xalna u raabin jiray dadka puntlandna waxaa ku faraxsanahay inaan qabyaalo isku taageerin laakiin xalka iyo rubka isku taageeraan allahuma harse kasoo galow cabdullaahi yuusuf werigi wax khiyaaliya ma qaadan maanta waxaa nasiib dafa ah xasan shiikh aynu ognahay inuu gacan ku-xidid maamulaa sameeyey aynu ognahay inuu ku dhintay dastuurkii oo uu ka leexday oo madasha qaranka dalkan mucasibantiga u yeertay aynu ognahay in maantay dowladda puntland madaxweynaheedu uu oran waayo mar xagee soomaaliya xal u ah xagee lagu qaban doonaa doorashada xagee dadkaan loo wajihi doonaa xagee macnaha nadiifa oo doorasho xor xalaal ay oodo waxaa nasiib daraa in garowga dadkii dhaqdhaqaaqayay oo reer puntland kasoo jeeday oo uu kamid ahaa kuradii oo uu kamid ahaa cabdi bafe nimankii soomaaliya markii la joogay baarlamanka xalaf la joogay geesiyada ahaa oo ka hadlayay xaqa in puntland lagu reebo oo ay dowladda puntland gacanteeda ku reebto taas horta waxay noqonaysaa nasiib daro marka meeshii soomaaliya lagu badbaadin lahaa oo qalalay hadday dowladii cagaha ma gasho hadda meel loo baxsado kuwaasi waxay ahaayeen abshir caliqood iyo cabdiweli maxamuud guray oo laba siyaasi oo ka sujeeday deegaanada puntland kuna sugan dalka dibaddiisa waxaa hadalkaasi doodeed wadaajinayay jamaal faaraxadan oo ku sugan suugiha daljir ee gaarkacyo waagaan sidaad ku dhegaysateen hadallada labadaasi siyaasi ee abshir cali qood iyo cabdiweli maxamuud guray waxay muujiyeen jiritaanka tallaabooyin wax dabamarin oo laga dhex sameeyey xulidda baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo doorashadoodaba maanta kulan ay isugu yimaadeen odayaal dhaqan iyo waxgarad maamulka koonfur galbeed ka soo jeeda waxay uga hadleen faragelin siyaasadeed oo lagu sameeyey arrimaha baarlamaanka iyo doorashada guud ee dalka ka socota iyagoo eedo ballaaran dusha ka saaray maamulka koonfur galbeed iyo madaxdiisa kulankaasi markii uu dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay nabadoonno cuqaal iyo waxgarad iyadoo eedoodu ay daahanayd maamulka koonfur galbeed iyo faragelin sida ay sheegeen uu doorashada ku sameeyey kulankaasi waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana hadalladoodii ka mid ah shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay doorashadii dhacday saddex iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad laba kun lix iyo toban caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baydhabo doorashadaas ay ku tartamayeen gabdho hablo saddex gabdhood ah guddigii doorashada ee maamulayay doorashadaas dhammaantood waxay hareer mareen qawaaniintii sharciga ahaa ee habka doorashada ay ugu lagu codaynayay musharixiinta sababtoo ah waxaa meesha ka muuqatay gabdhaha tartamayay sawiradooda hadday rag yihiin hadday dumar yihiin sawiradooda meesha lagu soo qoraayey codbixiyahana wuxuu eeganayay qofka uu codka siinayo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado taas ma ayan samaynin guddigii doorashada koonfur galbeed laftirkooda ayaa waxay raacayeen dadka codaynayay iyagoo waraaqdoodii sita taasna xaq ma aha ninka codaynaya wuxuu xaq u leeyahay codku waa sir isagaa go-aankiisa iska leh inuu qofkii uu rabo uu sawirkiisa arko meesha seerkalka afargeesoodka laydiga ah uu saxo waxaa xaq u leh codbixiya ma ayan dhicin dadku waa la raacayay waxaa loo tilmaamayey meeshaas uu coday meeshaas waa caawinaynaa yidhaahdeen annagaa qofkan wax qorayn waa caawinaynaa soomaalida dadka ergooyinkeenna waxaa ku jiray dad sawirka uun eeganaya oo raba inay sawirkii arkaan markay sawirkii qofkay u codeeyaan ay arkaan ay saxaan taasna ma dhicin haddaba maamulka koonfur galbeed madaxweyne shariif xasan sheekh aadan waa nin ku sifoowey in cadaaladda iyo ummaddiisii inuu hogaamiyo nin ummaddaas dhan mas-uulka ah madaxweyne ah guddigaas uu u idmaday oo inay ummadda u adeegaan musharixiinta kala saaraan waxay beegsadeen waxay maalintaas qaadeen tallaabo aad u qaldan oo ceeb ku ah ayaga sharaftooda ceeb ku ah maamulka koonfur galbeed gaboodfal ku ah musharixiinta tartamaya waxaan codsanaynaa in kursigaas uu cadaalad darradii meesha ka dhacday oo gabadhii xaqa lahayd xaqeedii ay ku weysay ay sabab u ahaayeen guddiga doorashada koonfur galbeed waa cambaaraynaynaa waan dacwoonaynaa ma ka harayno anigoo ah ugaaska beesha garre ma ka dabaharaayo waa tegayaa koontadeydii kursigii haweenka ee maalin loogu talagalay inay musharixiintaas ku tartamaan si cadaalad darra uu ku baxay waxaana sabab u ah guddiga doorashada koonfur galbeed guddiga khilaafaadka heer qaran ayaan u dacwoonaynaa ka dabahari mayno ilaa aan xuquuqdeenni helno shirkeenna jiraa'id intaasuu ku saabsan yahay waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annaga waxaa nagu dhacay wax waxaas ka duwan toddoba sac markay soo degeen iyagoo kaadidooda qaba galaas bii ayna cabin ayaa waxaa la yidhi waxaa gelaysiin doorasho sawiraa ku dhacay markii la sawiray waxaa la yidhi nin hoolka ka bixi kara male doorasho jujuba had gelaysiin waxaan waa cawanay waxaan u cawanay mas-uuliyiintii waxaa la yidhi jadwalkana jadwal annaga aan wadana ma aha jadwal aan annagu wadana ma ahana waad gelaysiin waad gelaysiin ergadii iyadoo nasan oo aan qadayn oo sida duuftii ay kusoo degeen ka muuqata ayaa waxaa lagu soo dalbay ciidan isugu jira ciidamadii amniga meesha ka sugaayey iyo kuwa etoobiyaanka iyo kuwa soomaaliya isugu jira hoolkiyaa qasab lagu geeyey hoolkii marka la geeyey markaasuu ergadii iyo mas-uuliyiintii kale oo ergada la socotaba nin xura kuma jirin cabashadaas waxaa nagu sameeyey guddiga doorashada doorashooyinka guddiga doorashooyinka ee heer gobol ayaa nagu sameeyey waxaan marka waxaa nagu dhacay annagu muddo badana meesha ku sugnayn qaababkii laisku dooran jiray waxay ahayd dukumenti waxaa lasoo hordhigi jiray muxuu ahaa ii sheeg ergada labada qofood oo oo oo oo musharaxiinta ah labada qofood oo musharaxiinta sawiradoodii sidaas ayaa loo muujin jiray labada sawir dhinacyadoodana waxaa ku yaala sanduuq nin kasta musharaxi uu rabo ayuu sanduuqaasi uga codayn jiray annagu teeni taas waa ka duneed warqad dadkeennii waad la socotaan dadkeennii waxaa u badan dad aan wax qori karin aan wax akrin karaa u badan siday ku kala gartaan ayaa sawiradaas ayay muujin jireen anigu warqadan sawirkaas leh labada sanduuq aad arkayseen oo musharaxiinta lagu muujinayo nalooma samayn waana laga qariyey warqadii aniga doorashada qasabka aan lagu geliyey tan waa tan waaye waxaa ku qoran saddex saddexdii musharax oo meesha ku tartamayey magacyadooda ku xusan laakiin sawiro lagu kala garta male musharaxiinta waxay xaq u ahaan jireen muddadii laisku dooranayo bil iyo laba maalmoodaan jooga doorashooyin badanaan u fadhiyey nin musharaxiiba saddex daqiiqo ayuu wuxuu kusoo bandhigi jiray waxqabadkiisa tanu nin la waraysta male qof war laga qaaday male sawiradii lagu karan garan lahay lama soo saarin waxaa qasab iyo joogjoog lagu geliyey in ay bartaas bartaas figsiya la yidhaahdo meeshaas keliya u odeey in la yidhaahdo waxaa kaloon lahayn musharax kasta wuxuu leeyahay markii tartanka u dhammaado codkii la tiriyo codkiisii wuxuu lahay wakiil u tiriya wakiil u tiriyaa uu lahay annagu ninkaan wakiilka u magacaabanay musharaxadda aan wadanay aan u magacaabanay cumar macalo waa la yidhaha waa ninkaan idin muuqda madaxa cad leh meeshii la fariisiyey in uu ka soo kacay waa loo diiday nin askariya korkiisa taagnaa waxaa la yidhi shuqul kuma lihdiin codadkii marka la tiriyey soddon iyo toddoba cod ayaa waxaa naloo sheegay jawaahir cadaawo cabdi inay soddon iyo toddoba cod ku guulaysatay waxaan ka codsannay guddigii oo mas-uulka ka ahaa doorashooyinka annaga kuma qanacsadinin ergadeenna annagaa ka warqabna nin kasta oo ergadeenna ka mid ah suuxdinuu dhalka dhulka la dhacay gabadha ay u codeeyeen oy codkooda siiyeen maahna gabar kale ayaa layidhi ayaa ku soo baxday dadaa meesha ku dhacay kuwaas waxay qaar ka mid a nabadoonnada iyo cuqaasha ka soo jira gobollada maamulka koonfur galbeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ugana hadlayey tallaabooyin musuqmaasuq ay sheegeen in maamulka koonfur galbeed uu ka sameeyey doorashada baarlamaanka aqalka hoose barnaamijku caawa dalshir dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan muujadaha fm dalshir iyo internet waad naga dhegeysan kartaa radio dalshir com barnaamijku caawa waxaa idinka imaanaya magaalada laascaanood wasaaradda horumarinta haweenkii arrimaha qoyska puntland ayaa maanta magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxay ka daafurtay ololo wacyigelineed oo socon doona muddo ka badan laba toddobaad kaasoo la xidhiira ka hortagga tacadiyada haweenka ololahan ayaa inta uu socdo laisku wacyigelin doonaa hanaanka ugu wanaagsan ee loogu hortagi kara shaqaaqooyinka ka dhanka ah haweenka iyadoo sidoo kalena ay dhinac socoto dhowrista xuquuqda carruurta bishaare cabdiweli ayaa warbixinta soo socota noga diyaarsay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska puntland ayaa maanta daafurtay ololaha la dagaalanka tacdiyada ka dhanka ah ee loo geysto dumarka ololahan oo soconaya lix iyo toban beri ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska puntland anise xaaji muumin mas-uuliyiin ka socotay u n-ka gudoomiyaha haweenka puntland khadrawa samajama culimaa udiin iyo urada haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada khadrawar same ayaa ka hadashay daafurka maanta lagu qabtay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska loogana hadlayay ololaha la dagaalanka tacdiyada ka dhanka ahee loo geysta haweenka ayaa sheegtay inay yihiin haweenku lafdhabarta ummadda ayna u baahan yihiin ogaansho dhaba bini-aadanka ilaahay abuurtay waa faraca ummaddu kasoo faracanto waxa weeye in la tixgeliyo oo ilaahay baa sharcigiisa ku yidhi in haweenka la tixgeliyo sakiirada iyo carruurta aan qaangaarinna in la tixgeliyo waxa waajibka ina ka saaran haweenka oo ragga ka saaran iyo haweenka waxa waajibka saaran labadaba waa la kala yaqaanaa islaam baynu nahay ee, dad islaamaynu nahay haweenka in la tixgeliyo haweenku markay uurka leeyihiin in la tixgeliyo shaqada lala qaybsado ee, caruurta in wax la baro in sharciga islaamka la baro in maadiga la baro intaba waxa weeye waxyaalaha xuquuqda ee, lagu ee, bini-aadanka lagu karaameeyo bay ka mid tahay ee, annagu waxaanu ka shaqaynaa haweenka taxadarkooda iyo dhibaatooyinka badan oo loo geysto xitaa maxkamadana waa la istaagnay gabar la qabsado gabar la siciyo gabar caruurta lagu waxeeyo intaas oo dhan waa ka wada shaqaynaa ay noogu madax tahay wasiirka haweenka ee, oo ay noogu madax tahay ee, annagu waxa weeye dadaal badan baanu ku jirnaa haweenka xaquuqdoodan ku jirnaa dhanka kale waxaa isaguna madasha ka hadlay gudoomiyaha xuquuqul insaanka puntland maxamed yuusuf ugu
Ee, maalmaha een, lix iyo tobanka ah ee lagu ololeynayo wacyigelinta een, xuquuq aadanaha iyo la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah jinsiga Een, marwooyin iyo mudanayaal waxaa runtii een, soo xasuustay mar dhowr goor oo laleeyahay dadka aamusa weliba gabdhaha Ee, sideedii maarso sanadkan ayaan hoolka baarlamaanka waxaan ka sheegnay waxaan idhi war gabdhuhu waa inay horumar sameeyaan waa in sanadkan marka uu sanadkiisa kale la gaaro waa inaan la odhan mar dambe gabdha u aamusa waa inay dareemaan in xafladaha markii la joogo ama marka meelahan oo kale laisugu yimaado fursaddu ay tahay in qofku uu ilaahu xaraf ba ha noqday wax un uu faa'iidaysto waa in qofku gurigiisa kula noqdaa een, aqoon ama cilmi ama xog bini aadamku wuxuu ku duulaa waa xogta waxaa loo qabanahayo ololaha kan waxaa loogu soo celcelinayo sanad kasta waxa weeye in dadku habdhaqankooda uu isbedelo tusaale ahaan kufsiga kufsiga mudduu soo socday maalin kasta waa maqalnaa wuuna dhacaa had iyo goor muxuu isu bedeli waayey waxaa isbedeli waayey habdhaqanka waxaa waxay dadku ka faa'iidaysan waayeen warbixinada la siinahayo shuruucda loo akrinahayo waxaysan dadku aysan ka faa'iidaysan in raggu waxa ay samaynayaan inay khalad tahay haddii mataqaanaa gabar kufsadaan haddii mataqaanaa gabar gabadhuna in aan laga helin meel lagu kufsado iyo meel dayacan oo ay taxa- taxadar qaadato inay markii arrimo noocaasu kale soo waajahaan ay garanayso cid ay la xidhiirayso dhammayntii waxaa soo xirtay barnaamijkan soconaya lix iyo tobanka beriya ee ololaha la dagaalanka tacdiyada ka dhanka ah ee loo geysta haweenka wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska puntland anise xaaji muumin waxaana ay sheegtay wasiiraddu in ay in ay ka wasaarad ahaan ay u taagan yihiin sidii ay ugu hortegi lahaayeen dhibaatooyinka loo geysta haweenka iyo carruurta
ama kaabaya ama taageeraya tacaddiga nuuc walba uu yahay ee ku wajahan haween carruur dad nugula rag cid walba leh tacaddiga markaan ka hadlayna cid walba way ku dhici kartaa wuu kala duwan yahay haddana iyadoo sidaas tahay dad islaamaanu nahay kitaabkeennaa nahagaya sunnihii nebiga calayhi salatu salaam baa nahagaya innagoo kaashanayna sunnihii iyo kitaabkii baanu xeerar kala duwan iyo siyaasado kala duwanna aanu asaasnay puntland haddaan ka hadalno maanta heerkay taagan tahay way ku horraysaa markii la yidhaahdo shuruucdan aasaaskeeda iyo dadkeeda say diyaar ugu yihiin inay wax ka beddelaan dhaqamada xunxun ee markaa kobcinaya ama ballaarinaya tacaddiga taana waxaa mahaddeeda la dowladda ka sokow muwaadiniinta reer puntland oo iyaga mar walba lala tashado ama haweenka ha noqdaan culimmadii ha noqdaan dhallinyaradii ha noqdaan amaba ha noqdaan horjoogayaasha u shaqeeya hay-adaha xafiiska xuquuqul insaanka talooyinkiina markii lasoo gudbiyo baa siyaasaddii ama xeerkii sidaa lagu aasaasaa iyadoo lagu larayo aayadihii qur-aanka iyo axaadiistii nebiga marka lix iyo tobankan cisho waa un olole ololahaasoo ah bishii koo iyo tobanaadii sanadka shan iyo labaatankeedii ka hortoow ama sanadkii hore december tobankeedii ilaa iyo haatan maxaa lasoo qabtay maxaa caqabadahoo jira oo ku wajahan dhanka naaqusinta ama ciribtirka na- eh, waca- tacaddiga caqabadaha hadday jiraanna sidee caqabadaha looga hortegi karaa wasiirka maaliyadda u raba fircad weli galaase radio daljir garowe warbixintaas waxay noo diyaarisay weli gaar cabdiweli oo kusugan suugaha daljir ee garow hay-adda hadmay u qaabilsan puntland maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah ayaa maanta magaalada garowe waxay ku soo xirtay tababar la xidhiira saadaasha iyo isbeddelka cimilada kaas oo ay ka qayb galaan tiro badan oo dad ah gaar ahaanna dhinacyada ku lugta leh arrinkan cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixintan soo socota nooga diyaarshay tababarkan oo socday muddo laba maalin ah ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe ee caasimadda puntland tababarka ujeedkiisa ayaa ahaa in la ogaado deegaanada puntland ugu nugul sida daabadka abaaraha iyo wixii la mid a tababarka waxaa ka qayb galay kana faa'iidaysanayay qaar ka mid a isuduwayaasha wasaaradaha ee gobolada puntland helitaankii tababarka ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay qaar ka mid a isuduwayaashii ka faa'iidaysay tababarka intii uu socday iyagoo isku raacay in dhulka puntland uu u kala nugul yahay dhibka iyo abaaraha meelaha qaar ka dhaca aad baan u faraxsannahay tababarkan cimilooyinka isbeddelka cimilada ku yimaada aqoon-isweydaarsigaasi inay dhulka puntland oo dhan ay oo aan horey loo aqoonin sida ugu kala nugnugul yahay oo maxaan ku rahdaa ay ay maanta inoo sameeyaan in hay-addu dhammaanteenna waxaan idinka codsanayaa inaan kula noqonno dhulkii aynu ka nimi degmooyinka iyo tuulooyinkaan ka nimi inaan kula noqono abaarta inaan u gurmano iyo inaan maxaan ku rahdaye dadka gaarsiino documentarygan laynoo dhiibay oo hay-adda aynu wakiilka inoo ka dhigtay inaan degmooyinka u wada gudbino insha allahu saasaan yeeli doona haddii alla ka dhigo waxaanu ka mahadnaqaynaa inaanu ka faa'iidnay oo wax badan ka baranay dhulka iyo waxa uu kala nugul yahay abaaraha daadadka dabaylaha waxaasoo dhanna loo baahan yahay in maaragtay laga gaashaanto oo ilaahay baa de waxeliya laakiin laga taxadaro teeda kale waxaan ku dhacsanahay gabadha iga horreysay in dalkeena ay ka jirto marxalad adag oo abaareed oo ilaahay uuna naga saari karo laakiin ay tahay inaynu inaguna iscaawinno oo gurtiga dhisha iskaga dhigno dadaallo degmo walba gobol walba heer puntland sidaa aynu uga wada qayb qaadano culimada haweenka maamulka
jawaahir oo ka socotay degmada baargaal kana mid ahay dadkii tababarkan ka faa'iidaystay ayaa halkaasi ka tirisay erayo suugaan ah oo ay ku cabirtay dhulka iyo nimcada ay geeduhu leeyihiin warquracuwa qaaligeedaadu qiimo badan quracuwa qaaligeedaadu qiimo badan qadowgiiyo hadafta xaygiisa iyo qobcada qadowga iyo hadafta xaygiisa iyo qobcada qanabka daqaa ilaah qurux ka muujiya qanabka daqaa ilaah qurux ka muujiya ordaygu gortuu qaalahadaa qalbigu farxa ordaygu gortuu qaaladaa qalbigu farxa oo waxaan ku qiyaasay nolosheenna qayb ka mida waxaan ku qiyaasay nolosheenna qayb ka mida ee waa quruxdii deegaankee kay maaha qaawinina war waa quruxdii deegaankee kahay maaha qaawinina
ugu dambayntiina waxaa tababarka soo xiray maareeyaha guud ee hay-adda kahortaga iyo maaraynta masiibooyinka puntland cabdulaahi cayrow waxaana uu yidhi sida tan sida aad la socotaan ama halkan bay ka sheegeen ka qaybgalayaashu hawshanu mudday soo socotay ma ahayn mid aynu bilownay dadka ka soo qayb galeena bilo ka hor ayay mid ka qayb galeen waxaana lagu saleeyey dadkii sootiiladaas ka sheekeynaya taariikhdeed ee abaaraha ama dhacdooyinka dhibaatooyinka dhaca oo dadkeena ku dhaca ama ha noqdo abaar ama ha noqdo mid cyclon ah annaga waad ogtihiin daadadka roobabka leh meel kasta oo dhiba ka dhacdo hadma maxay sheegtay ama maxay ka qabatay baa la yidhaahdaa intaan markaan uga baxo waxa weeye had iyo jeer waxaana lagaga cawdaa oo wasaaradda iyo ka cawdaan ama gobolladu ku cawdaan hadma annaga nooma iman hadma nama soo marin hadma ma arag waxa weeye run ahaantii marka aan idinka idinla soo xiriiro macnuhu waxa weeye degmadiina waa la soo xiriiray isuduwaa markaan la xiriirana gobolkii waan la xiriiray ogeysiinna siday tahay wasaaraddanu siina oo waa la socodsiina waxa weeye marka hawshaas aynu wada qabanayna wax kale ma ahayn war dhib baa maanta ina haysta waad og tihiin abaar baa ka taagan dhibta abaarta ah oo taagan waxa weeye waa mid horey usoo dhici jirtay laakiin maanta wayna haysata maanta waxaan ka leeyahay eh, dowladdu sidii uu sheegay eh, iga horreeyey ninka iga horreeyey oo odayga ahaa ee xiriiryaha waayeelka hadma sida uu sheegay waxa weeye guddiyey samaysa golaha wasaaradda iyo madaxtooyada intuba ansixiyeen oo kala duwan dhowr guddi waaye guddiyadaa la sameeyey waxaa loo sameeyey sidii bal la isugu dayi lahaa ee si dadkeenna aynu isugu tashan lahayn una sabata bixin lahayn iyada oo la raacayo taladii ahayd aan isku tashanno ee madaxweynuhu hadda ka hor yiri waxay marka u baahan tahay eh, isbeddelka cimilada oo maalin walba mid inoogu ah hadda maantay xilligan oo kaleeto kul baa inahay hadda xilligan oo kaleeto waa xilligii dabka la shidan jiro dayro dhaafka noqon jiray oo la oran jiray waxaa dhaca muxuu ahaa dayro dhaafyada oo eh, dabka la kulaali jiray maantana waad aragteen oo guryihii baa waxa lala seexan la'yahay kul baa lala seexan la'yahay roobna inama hayo marka ugu horreysa marka waxaan leeyahay isbeddelka cimiladu horta ilaa xad buu inaa gaaray laakiin waxaad moodaa inaan aynaan u tuman diyaarna u ahayn waxaan idinku boorinayaa inaynu u diyaar garowno haddii degmo weliba iyo eh, degaan kasta oo meel ahi ama tuulada ama beesha ay ka diyaar garoobaan oo boholaha dhulkooda ka ilaaliyaan oo dhirta ay jarayaan ka daayaan oo muxuu ahaa biyaha ay iyagu ayan cid ka sugin dawlad iyo eh, hay-adu qabata iyagu biyo qabatikooda samaystaan oo xooggooda isu mideeyaan inaynu wax badan aynu badbaadsan karro baan anigu qabaa waxaan kaloo idin leeyahay sida uu saaxiibkay lahaa hadda waad noqonaysaan degmooyinkii baad ku noqonaysaan in eh, gobo- waa loo yeeray guddoomiyaashii gobollada oo dhan hadda waa sh- xalay shala galan baa la guddoomiyey in la waco way joogaan hadda waa shirsan yihiin wasiirka arrimaha gudahaba ii sheegay eh, inay inuu sh- eh, shirsan yihiin oo fadhiyaan arrintiina ka hadlayaan Eh, waxaa marka meesha yaalla idinku in aad eh, loo baahan yahay in aad markaad ku noqotaan deegaanka ama eh, xil maamuloo dowladeed haya ama dad eh, bulshada ka mid ah oo xubnaheeda muhiimka ah baa tihiin ee ahaada ama eh, ahaada xubna ka tirsan maamulada kale oo la doorto waxaa laydinka rabaa inaad degmo walba degmo ayan dhibtan oo haysanin ma jirto degmo walba inaad ul- ula tagtaan sidii looga sabato bix cabdicakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe warbixintaas waxaanu u diyaariyey inuu soo jeeyo wariye cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan suudiyaha galjir ee garowe waatay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan kaamab ku yaala magaalada gaalkacyo iyo duleedkeeda ayaa la tilmaamaya duruufo cusub oo xagga noloshaahi inay soo wajaheen kaamamkaasi barakacayaasha aan tilmaanay waxaa ka mid a kaamka la aaminu ku yaala xaafadda garsoor ee magaalada gaarkaxyo kaas oo si gaar ah ay u saameeyeen dagaaladii ka dhacay magaalada gaarkaxyo jamaal faarxadan oo kaamkaasi booqday ayaa warbixintan soo socota nooga diyaarshay kaamka alle aamuwan waxa uu ka mid yahay kaamamka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada gaalkacyo gaar ahaana xaafadda galsoor nolosha barakacayaashan oo awalba ahayd mid aad u liidata ayaa waxa uga sii daray dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo kuwaasoo sababay in ay mar kale sii barakacaan iyaga oo aan hubin halka ay barakacaan cusub ku tegi doonaan si ay noloshooda hore oo liidatay usii maareeyaan iminka waxa ay degan yihiin meel aan sidaas uga durugsanayn magaalada oo ah dhul ku yaala waqooyiga xaafadda garsoor oo ay si mutadoconimo ah ugu deeqeen muwaadiniin iskood isu xilqaamay kaamkan oo aan booqday ayaan waxaan kusoo arkay dhibaatooyin isugu jira hoyla-aan iyo cunto la-aan iyo dhammaanba adeegyadii bulshada ee loo baahnaa oo aan halkaasi ka jirin waxa ayna daljir dadkaas barakacayaasha uga warrameen dhibaatooyinka ay qabaan magacayga anigoo ah saadiq ali nuur waxaan joogaa kaamka alaamin one oo ma garanaysaa ka yaalo ee, mustaqbal two agteedii wuu ku yaalaa kaamka hadda ma garanaysaa meeshii xaggaan degnayn furun baa noqotay dagaalihii baa ka bateen furugnimadii baan ka soo qaaxnay waxaa nimid mustaqbal two agteedii dhul ah niman baa dhul waqaf ahaan noo siiyey dhulka asigaan degnay dhulkii ma garanaysaa waa dhul fiican oo ma garanaysaa na qanciyey oo ma garanaysaa ammaannu ka helnay markii horena ma garanaysaa dhibaato fara badan baan sheeganaynayo aan tawinaynayo ma garanaysaa xaggaan ugu haysteen dhibaatada hadda nama haysato dhibaatadaas waa ka gudubnay hadda waa meel waxaa nimid oo adna ahoo fiican maamulka puntland waxaan aad iyo aad ku codsinaynaa in meesha aan joogno hadda aan degnay dhulka waqafkana nalagu siiyey oo milkiyadda ah in wax nooga qabtaan haddaa wax noo qabanayaan meeshaanna meel ooguma socno haddaa nala yidhaahdo hataa ka taga halkan waxaan soo degnay kadib meeshii aan deganay markii aan ka soo barakacnay iyadoo colaad ay meesha ka dhacday ka horna aan ku qabnay amni darro iyo dhibaatooyin badan kadib aan go-aan ku gaarnay in aan ka soo guurno aan raadsanno dhul oo waqaf ah si ay adugu wax nooga qabtaan ilaahay wuxuu noo qadaray waxaa ilaahayna siiyey laanta shanaad ee xaafadda garsoor baan dhul ka helnay dhulkaas oo dad muwaadiniin oo reer buntland ay noogu deeqeen dhulkaas oo cadadkiisu uu yahay boqol iyo konton laba boqol oo loogu talagelay afar boqol oo qoys inay degto dhulkaa hadda gacantaan ku haysanaa dad baa shaqaaqooyin iyo dhibaatooyin lagu wado oo doonaya meelihii aan ka soo barakacnay inay nagu celiyaan annagu dadka hadalkooda kuma jirno waxaan ka codsanaynaa maamulka maamulka gobolka mudug waxaan ka codsanaynaa gaar ahaan guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada in ay meesha annagu aan helnay muwaadiniinta walaalahood oo ka danqaday dhibaatadii aan ku jirnay la'ajigeeda dhulka noo siiyey inay sidoo kale ay noola danqadaan hadday wax noo qabanaya meesha aan degannahay wax noogu qabtaan anigu xaawo xuseen macalin waxaan tabanaynaa aan cabanaynaa hay-adda samafalka waxaan ka codsanaynaa inay meesha hadda aan degan dhul nabad aan helnay meeshii furunta ilaahi waa naga soo raray haddana inaan ku naqano ma rabno waxaan rabnaa hay-adaha intay naga soo gaaraan dhul waan helnay laakiin guryo qaabna ma degani suuliyaal iyo waxaasaan ka tabanaynaa hay-adda axmed cabdulqaadir xuseen waxa uu ka mid yahay muwaadiniinta isxilqaamay ee dibidbejinta u sameeyey barakacyaasha waxa uuna diljir uga warramay dhibaatooyinka dadkaana ay qabaan iyo weliba codsi uu si gaara ugu diray maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo magacaygu waa axmed cabdulqaadir xirsi jamaal faarxaadanow waxaan malanayaa qofka indhihiisa macalin u ah meeshaa dhex taagan tahay weliyo soomaaliyeed baa tahay dadkan waa dad soomaaliya waa dad cabashadooda ka hadli kara xorna u ah gaalkacyo muddo bilka hore dagaalaha ka dhacay dadkan waxay deganaayeen garsoor meesha xurfadda agteedoo ciidamadu ay degan yihiin qaarkood waa dhaawac dad xabada ku yaalaan baa hadda jooga wax badan oo ay tabanayaan ayagoo afkooda ay kaga hadleen baa jira alxamdulilah rabbi caalamiin annagu dadkii dhulkaan iska lahaa baan nahay ilaah baa dhulka iska leh way noo yimaadeen waxay codsadeen meel aan degno dee magaaladii xaaladda ay ka taagan oo dhibka ka jira ad aragtid qof walaalkaayo oo dhiban ma oran kadhib meeshaan madaya kadhib waxaan ugu deeqnay dhulkaas hadda u jeedid oo baaxadiisu ay dhan tahay laba boqol iyo konton laba boqol waxaan ku talagalnay inay ku noolaadaan annagu raashin ma siin karna biyo ma siin karna wax awood oo kaloo aan u hayno aan dhulka ahayn male wixii awoodayda waxay lahaantaas biyaha ay ku cabbaan aan u keenna iyo dhulkaan firaaqa uga dhigno waddanka dawlad buu leeyahay maamul buu leeyahay annagu waxaan nahay dad sharciga hoos jooga sharcigaanu marti u nahay ayaga iyo annaguba waa muwaadiniin baan nahay qofka koonfur ku dhashay iyo ka puntland ku dhashay meesha uu joogo muwaadin ku yahay waxaan codsanaynaa in dawladdu ay ixtiraamto ay tixgeliso alxamdulilah rabbilcaalamiin guddoomiyaha gobolka way u tageen awoodahoodii iyo dhibkoodii iyo wixii ay tabanayeen way kala hadleen wuu aqbalay sidoo kale duqa degmada insha allahu abdulkariim waxaan rajaynaynaa isaguna cabashahooda inuu arko weliba aan jeclaan lahayn inuu indhihiisa ku arkay kaamka ninka alla aamin waan sheeganaya waa inuu dhex yimaada oo yidhaahda dadkaanan xukum ugu dambayntii dadkan ayaa u baahan gurmad degdeg ah iyo waxqabad kaas oo ay ka filayaan dowladda puntland maamulka gobolka warbixintaas waxaanoo diyaariyay nuna soo jeeda weli ismaal faaraxadan ku sugan suudiyaha daljir ee gaalkacyo gabagabadii barnaamijka caawida jeen dhegeystayaal ku guda jiraaye degmada burtinle ee gobolka nugaala dadka naafada ayaa loo sameeyey xarumo waxbarasho oo lagu dhisa aqoontooda iyadoo dhinaca kalena xaruntaasi ay ka helayaan adeegyo daryeel oo naftooda la xihiira gudoomiyaha dadkaasi naafada ah fartoon axmed suufi ayaa maanta waxay inooga warrantay xaruntaasi cusub ee loogu talagalay dadka naafada ah iyo adeegyada ay qaban doonto waxaan muddo ka shaqaynayey ilaa iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii aan abaabulayey dadka waxqabadkooda iyo howlahooda sidii aan barnaamijyadooda aan dawladda iyo meel kasta uga diiwaangelin lahaa labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii afraad sideedeediina waxaan furay xarig jirkoodii xalfadda dadka in laga aan laga sameeyey degmada buurtinle waxaa xarig jiray guddoomiyaha degmada buurtinle waxaan u sameynay xafiis markaa uu kirada ka dhiibo maxaayta guddoomiyaha degmada buurtinle alxamdulilahi rabbilcaalamiin waanu ku guuleysanay xarig jirkoodii xafiiskii furidiisii maxaayeto dadka diiwaankiisii oon labadaas sanadkaa labada kun iyo shantii labada kun iyo shan iyo tobankii aan bilaabay bishii koob iyo tobnaad baan bilaabay bishii sagaalaad sagaalaad baan bilaabay ilaa iyo bishii labiyo tobnaad baa la waday alxamdulilah tirakoobkoodii adugu afar iyo afartan tuulo bay degmada buurtinla xukuntaa afar iyo afartankaa tuulo oo degmada xukunto oo iyo degmada buurtinlo ay ku jirto oo afar afar tu afar xaafadood ah oo afar degmo oo degmada buurtinlo ah maxaa tahadiila kuu dhoon yahay intaas baa diiwaanka dadkooda gelinay tirakoobkoodiina soo aruuriyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin islaami reliif marba waxay ugu deeqday deeq raashin ah marna waxay ugu deeqday ciid al ulxiyadii alxamdulilah lacagta dadka taaliidaha dibadda ee degmada buurtinle lacago deeq waxay soo gaarsiiyeen lacag dhan ilaa iyo dhowr kun oo kun dollar oo lacag ah oo oo aan u qaybiyey aan u qaybinay aniga iyo guddoomiyaha degmadu oo qofkiiba qaadanayo een een konton dollar konton dollar uu qaadanayo baan gaarsiinay dad labaatan qof dhan meel markii ay gaar- loo qaybiyo kun dollar labaatan qof bay noqonaysaa een alxamdulilah waanu ku guulaysanay iyadana ilaahay mahad u sugnaatay waxaan halgankii meel fiican buu noo maray een waxaan noo furnay waxaan furay goobo goob waxbarasho oo dadku ay wax ku bartaan anigoo waxbarashada la kaa la kaashaday haa guddoonka waxbarashada degmada burtinle oo inaga- iga caawiyey si aan caadi ahayn een alxamdulilah tixgelin gooniyana dadka uu siiyey uu aada ugu mashquulay maxaa yeesay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashadaan leeyahay maasha allah adigu waxa weeye waa nala aqbalay waxbarashadiibana hadda loo wadaa iskuulkiibaa loo furay waxbay bartaan meel fiican bay u maraysaa gaari gacamaan u qaybinay aad bay ugu farxeen gaari gacmadaan u qaybinay wasaare een waxaana siisay gaari gacmada dallada curyaamiinta oonu siminaar u galnay shan beri ah ee gobolka nugaal oo iyadana ay hoos yimaadeen een wall fission wall fission ayaguna way naga qaybgeliyeen alxamdulilah ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo een annaguna waxaanu ka tirsanaa ururka naafada gobolka nugaal een alxamdulilahi rabbilcaalamiin
waayahay gudoomiso aad baa umahadsan tahay een, sida aad u faahfaahisay een, xaaladda da- ee, dadka naafada ee degmada burjile Een, marka tirada guud ee naafada degmada burjile iyo nawaaxigeeda aad kasoo ururseen ee haatan aad ku heesaan xaruntan tesegarian wallaahi dadka hadda haddaan idhaahdo aan ku idhaahdo dadka degmada gudaheeda ku nool oo magaalada dhexdeeda ku nool haddaan ku idhaahdo hadda shan boqol iyo samti weeye waxaad odhanaysaa waxa dhici kara ma aha laakiin waxaa riyali ah dadka ku nool degmada gudaheeda inay ka badan yihiin shan boqol iyo samti fartuun axmed suufi gudoomiyaha naafada burtindhe ayay taasixay barnaamijka caawisnimo caawi tashra kheertan dhegaysanaysa ee caawa intaas ayuu ku egyahay anigu cabdicamar gediya idinla socodsiinay barnaamijka caawa wuxuu idinka imanay magaalada laascaanood tan iyo kulan dambe aniga iyo asxaabtiga la qayb gashay waxaanu idinka tegaynaa nabadgeli